ciidamo ka tirsan dowladda federaalka gaar ahaan kuwa loogu yeero booliis militario ayaa wiil dhalinyaro ah ku dilay magaalada muqdisho dilkan ayaa waxa uu si gaar ah kaga dhacay degmada dherkinle ee magaalada muqdisho askartan ayaa dilka u geystay xareed sheekh maxamed oo ka mid ah dadka degan degmada dherkinley askartan dilka geystay ayaa doonayay in ay ka dhacaan taleefankiisa xareed ayaan ka biidiiday ugu dambeyntii waxay shan xabadood kaga dhufteen qeybaha sare ee jirka qaar ka mid ah helada xareed iyo xaaskiisa oo la hadlay warbaahinta ayaa ka warbixiyey qaabkii loo dilay wiilkooda iyagoona sheegay in dowladda federaalk aan laga sugaynin cadaalad xanuun waaye xanuun waaye ilaaha keenay waana ku qanacsanahay iyo sigana allaha u naxariis jannaatulfirdows ila ala allaha ka waraabiyo alxamdulilaah ilaah ku mahadsan marka wax walbo in cadaaladii ilaaha keeno aan ku qanacsana cadaalada maya xanuun waa dareemaya ilaaha og anaa is ogna marka qof walba oo qof kaxan oo ka dhinto oo dareemi karaa dhibkoo leeyahay marka warka ma ogooda hadal kalen wadnaha xanuunooyo shan caruur ilaaha u joogaan shan caruur maanta maalmaha kale waxay igaaga duwan tahay qofkii nolosha la wadaagay inaa waayo alxamdulilah atweyna naga muuqata qofaa xalay nagala dili maba u jeednay cadaalad dadku waa la dhammaynoo habeenii maalina ummadda la dhammeeyaa qof u gargaara ma jirtay war ilaahay ka cabso hasan maxamuud ummadda inaad marneed dulmisay oo waxaad iidan aad ku dhigtay ummaddii ay dhammeeyaan oo wax waxba aan ahayn ay u dhammeeyaan qofka bani'aadanka naftiis waa qaali moobeel in loo dilo qofka bani'aadanka diinta ma sheegaysa in qofka bani'aadanka la dullaysado guryaha la dullaysada dadka meel ay ku socdaan meelay ku sacroodaan meelay ku kaadayaan ay waayaan xasan maxamuud adaa gaarsiisay waxaana qabsaday dhacdo aad u xanuun badan oo laga qiirooday walaalkeenna xareed sheekh maxamed lagu dilay degmada dharkeenley waxaa dilay askar ka tirsan dowladda buliisi militaare sida xogta aan ku helnay intaas ayaa xanuunkaas ayaa aad aad noo dhibay ciidamada dowladda federaalk ayaa dhibaato ku haya bulshada kunool goobaha ay ka taliyaan iyagoona mar weliba bulshada u geysanaya dhibaatooyin isugu jira dil dhac kufsi iyo dhibaatooyin kale oo ay la lool yihiin bulshadan